bulshada ku nool tuulada nuuka ee hoos timaada degmada jowbhar ayaa ka cabanaya xaalado shaqa la-aan oo soo wajahday kuwaas oo noloshooda ay ku tiirsan tahay wax soo saarka dhulbeereedkooda gudoomiyaha tuulada maxamed cabdiraxmaan oo aan qadka telefoonka ku waraystay ayaa tilmaamay in shaqa la-aanta ka jirta tuulada in ay timid kadib fatahaadihii webiga shabeelle oo saameyn ballaaran ku yeesha dhulbeereedka tuulada nuukaay
shaqooyinkooda rabtaan waxaa ka macne macnaha beerfal iyo dad oo farsamo ugu kor waxa iska farfalkisto intaasoo shaqa ahaa jirta maana shaqa kale ma laha magaalooyinka waxaa shaqa usoo raadsi kara ninkii oo xoogoo ad farsamo yaqaan siga dhagaxoo kale laakin meeshii falajir ay aadayin waa dad waa dad oo iska tacbata ee waa maanada dad aqoonyan ee ma aha dadka meeshan guri dhisidii maha hada guri maaldisu dhagaxaas iswe faraxkaas iswe kaasoo kale waa soo dooran karaa laakin naagaha maxay sii doonayin waa qorya iska gurinayin xaaba iska gurinayin xoolida caabdiishayin sidoo kale maxamed ayaa xusay in hadda dadka noloshooda ay ku tiirsan tahay isticmaalka kalluunka wuxuuna baaq u jeediyey mas-uuliyiinta maamulka hirshabelle wixii oy oy helaan ay isku cunayaan in cagaar laska soo gurto in malaay laska gaargaarto saas waay adig shaqa la-aantan waxay soo wajaahday markay beeraha go-een ay shaqa la-aan soo ay soo wajahday mar hore waxay ahayd beeraha markii dalad ku yaalaan ninkii waxaasaa laga shaqaysahay meel walba dowlada guridii u dhow taasay ahayd waa garta dadkii dhan saboolaas noqday shabeelo oo waxaan ku codsaneynay shaqada in maaragtay sidii beeraha ayaga si aan wax ku gaada lahayn intaasaan ku codsanenay inuu gacan qabato dhalinyarada ku nool tuulooyinka hoos yimaada degmooyinka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ah kuwa hadda shaqo u raadsada magaalooyin ay ka mid yihiin jowbhar iyo muqdisho si ay nolosha qoyskooda u deberaan